أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisaaka idiin hayso kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah waxaa la baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad gacanta ku haya deegaanka ceelhariiri ee hoostaga degmada moqokori ee wilaayada hiiraan askar iyo saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa iska dhiibay qaaradda yurub iyagoo naquus ka muujiyey xaaladda kooxda garguurta howlgallo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay qayba ka mid ee wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe maamulka ridada puntland ayaa ku dhawaaqay inaysan ka qaybgeli doonin shirka uu iclaamiyey murtad garguurta bulshada ku dhaqan degmada xiindheere owla saamiga iyo galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka ay baahisay mu'asasada alkataa'ib beesha abasguul oo ka mid ah beelaha dega owla saamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xolanoola ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee dagaalka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta owla saamiga ee bakool iyo howlwadeenada maktabka diiwaanka sakawaadka ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas nabadoonka beesha wasangeli ayaa ka hadlay xaalada guud ee degmada towfiiq masaajid caligaduud ee wilasaamiga ee shabeelle xeeg taasi oo bilo ka hore ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta munaasabad lagu maamuusayay ardaydii madrasada khaalid muwaliid uga qayb gashay tartanka mimbaru dacwa ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilasaamiga ee galgaduud يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo khamiista taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan waxaa la baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad gacanta ku haya deegaanka ceel hareeri ee hoostaga degmada moqokori ee wilaayada hiiraan sawiradan la baahiyey ayaa waxaa kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda toddobaadkii labaad gacanta ugu haya deegaanka ceel hareeri kuna sugan gudaha deegaankaasi waxaana sidoo kale sawirada kasoo muuqanaya iyo meydadka murtadiinta oo toddobaadkii labaad daadsan bannaanka iyo gudaha deegaanka ceel hareeri iyadoona sawiradan ay imaanayaan xili dagaaladii ka dhacay deegaanka ceel hareeri si ba-an loogu xasuuqi murtadiinta iyadoo allah fadligiisa deegaankaas ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada mujaahidiinta askar iyo saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa iska dhiibay qaaradda yurub iyagoona quus ka muujiyey xaaladda kooxda garguurta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abushiiba xilli ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab taqadum ballaaran ka samaynayaan qaar ka mida wilaayaad ka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay ka mid yihiin deegaano kaabiga ku haya magaalada caasimadda ee muqdisho ayay maleeshaad iyo mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta dalka isaga cararayaan warbixino soo baxay ayaa sheegaya in kumnaan askar iyo saraakiil ah ay dalka soomaaliya isaga carareen iyagoo iska dhiibay dalalka qaaradda yurub halkaas oo ay ka raadinayaan nolol qaxootinimo ah ilwareedyo ayaa sheegaya in saddex kun oo ka tirsanaa shaqaalaha kooxda ridada kuwaasoo isugu jiray rayd iyo saraakiil ciidan ay u tahriibeen dalalka dibadda halka qaarkood ay isdhiibeen iyagoo adeegsanaya baasabooro diblomaasi ah sida ay muujinayaan xoga soo baxay shaqaalahan oo adeegsanayay baasabooro ayaa badankood iska dhiibay dalal yurub ka mid ah sida talyaaniga ireland switzerland iyo jarmalka saraakiil ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaha iyo caafimaadka kooxda ridada ayaa la xaqiijiyey inay magangelyo siyaasadeed weydiisteen dalal ay booqanayeen saraakiil ciidan iyo boqolaal askari ayaa iyaguna qaab tahriiba u aaday yurub iyagoo sii maraya dalalka libiya iyo niger kadibna doomo ka raacay xeebaha aljazaa'ir qaar ka mid ah saraakiisha murtadiinta ee dibadda u cararay ayaa ehelkooda u sheegay inay ka baqayaan weerarada shabaabul mujaahidiin islamarkaana ay ka quusteen xukuumaddii ay u shaqaynayeen kubnaan askariya saraakiil oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay isaga firxanayay furimaha dagaalka ayaa la sheegay inay hubka iska dhigeen ayna u tahriibeen dalka dibaddiisa arrinkan oo ah calaamad muujinaysa suurtagalnimada burbur soo wajaha xukuumadda taagta daran ee uu madaxda ka yahay xasan gargurte fadeexadii ugu dambeysay waxaa laga soo calaamadeeyey dalka switzerlan kadib markii ay isdhiibeen inta badan wafdi ka socday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kooxda ridada kuwaasoo ka qaybgeli lahaa shir ka dhacayay magaalada jineefa niyadjabka ugu daran ayaa maleeshiyaadka murtadiinta soo gaaray markii ay jenaraaladii ugu sarreeyey ciidanka riddada ay ka baxsadeen furmaha dagaalka sida udwaa yuusuf raage iyo shuute kuwaas oo iyagoo kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah hogaaminaya ka cararay degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe jasaaka allaahu kheyran walaalka abuushiiba howlgallada la beegsi cadowga allah ayaa ka kala dhacay qayba ka mid ee wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee magaalada baydhaba iyadoona qaraxaasi dhawaaqiisa laga maqlay xaafadaha magaalada waxaana jirta khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen duuleedka degmada cadanle ee shabeellada dhexe iyadoona qaraxaasi lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay laayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahna kuwa danab ee sida gaarka u tababaratay dowladda saliibiyadda maraykanka waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa habeenkii xalay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha shee ibraahim ee duuleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi lala beegsaday fariisi maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaankaasi waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay maamulka riddada puntland ayaa ku dhawaaqay inaysan ka qaybgeli doonin shirka uu iclaamiyey murtad garguurta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen abuuxasaan wasiirka waxay ugu yeeraan cadaaladda ee maamulka riddada ee puntland maxamed cabdiwahaab ayaa sheegay in puntland aysan wax wadahadal lala furi doonin kooxda riddada ilaa ay ku soo laabato heshiisyadii lagu wada midaysnaa wuxuu intaasi ku daray in puntland ay ka qaybgalka shirkan ku xirtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in xasan gurguurta uu ku noqdo dastuurkii lagu heshiiyey sanadkii laba kun iyo laba-iyo tobankii in la aqbalo gogol wadatashi maadaama uu golaha wadatashiga isku bedelay xabsi siyaasadeed in la qabto doorasho oo heshiis lagu wada yahay loona dhan yahay iyo in kooxda riddada ay aqbasho doorashadii jubbaland wasiirkan u hadlay puntland ayaa ku eedeeyay xasan gurguurta inuu saddexdii sano ee lasoo dhaafay ka dhaga adeegay baaqyadii loo jeedinayay kuwaasoo uu ka biyodiiday murtad xasan gurguurte ayaa dhowaan ku dhawaaqay inuu qabanayo wuxuu ugu yeeray shirka gogasha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha bulshada taasoo lagu wado inay ka dhacda magaalada muqdisho shan iyo tobanka bishan juun ee sanadka laba kun iyo shan iyo labaatanka markii ay sii kordheen siyaasiyiinta mucaaradsan dowladda riddada ee xasan gurguurte ayay gaalada caalamka waxay gurguurta ku amreen inuu si deg deg ah u qabto shir ay kasoo qaybgalayaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada riddada ee kala ah puntland iyo jubbaland taasoo hadda u muuqanaysa inuu fashilmay qabsoomidda shirkaasi jasaaka allaahu kheyran walaalka abuuxasaan bulshada ku dhaqan degmada xiindheer ewlaasaamiga galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka ay baahisay muwaasada alkataa'ib faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkee nuur cali warsame abuushiiba xalay salaadii cishaha kadib meydaan dhaca degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa lagu daawaday isdaarkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada al-kataa'ib misna lagu maamuusayay munaasabadda ciidul adxal mubaarak muuqaalka oo soconayay qadar konton daqiiqo ku dhow ayaa ku saabsanaa macarikadii magaalada aadan yabaal looga farmaroojiyey maleeshaadkii murtadiinta oo in badan halkaasi lagu gureeyey dadweyne aad u fara badan ayaa ku ilqabowsaday bakhtiyo badan oo la dhoobay bannaanka aadan yabaal iyo cararka maleeshiyaad tarbeel ah oo qaatay qaacidadii ahayd nafta orod bay kugu aamintaa balse la arkayay iyadoo rasaasta kulul ee mujaahidiintu halhal ay u legdaysay haddaba markii filimka uu soo idlaaday ayaa idaacadda islaamiga landalus waxay mikrofonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii daawaday muuqaalkaasi magacayga waa madeeqo oo joogta xiindheere waa meesha waxaa ka fiirsanay filim layaab leh waxaa igula yaab badnaay sidii ay u kala carareen iyo bootadiibootadii ka baxaysa bismillaah anigoo amar yaalo maxamuud oo jooga degmada xeendheere waxaan fiirsanay filan aad iyo aad u xiso badan gaar ahaan filankii aadan yaabal ee mujaahidiinta dagaalku qaadeen waxaan leenahay wiilasha dagaalka qaada ilaahay guul ha siiyo garabkoodaan la istaago mujaahidiinta meesha ku shahiid shahaadada allah ka aqbalo kuwa joogana allah sugo waxaan leenahay waa dadaasheen dadaalkiinna qalbigeena ayuu dhisay qaluubteena ayuu farxad geliyey ilaahay subxaana watacaalana ina guuleeye meesha
filimkun iyadan fiirsanay alxamdulilah filim ajiib leh gaaladii u dudaaso garguurto obeen agriga argaanay insha allah ilaahay jabjoona ansiyaadi hatin ilaahay ansiyaadi doon insha allah haddii ilaahayra hatin ma ilaahay kufadaan insha allah haddii ilaahayra ilaahay subxaana watacaala hore u jibiyo walmaawsuurna waa u fatahooden waa u jeeday aayaddan waa u gembiiday ilaahay ba afkooda ku gobaday insha allah biinillahi kariim hiin dheerirowna idaadya fiirsani alxamdulilah ilaahay ku mahadsan gaalan jabsanta allaahu akbar allaahu akbar waxaan joognaa fagaaraha weyn ee degmada xindheere alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan caawa waxaan ku daawanaa filan aad u cajiiba filinkaasoo ka warmaya xaaladda ay ku sugnaayeen gaalada murtadiinta kibirkooda ku soo duulay walaayadda islaamiga jabkoodana aad ugu fiirsana degmada aadan yabaal alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan ilaahayga jebiyey filanka waxyaabo badan ayuu taabanayay sida ay u duulaysiin gaalada ayuu aad ugu horeeyey waxaan ugu cajibsanahay gurgurtu afkiisa isku xukumaayo oo dhahay shaab soo laabamayaan iyo ciidankiisii uu maaratay oo dabada jeediyey insha allah waxaa waaye gadaal uu seer u qaansaday mujaahidiinta oo sahanad iyo maaratay qalab meesha ka qaatay abwaan axmed maxamed shuuriye oo ku magac dheer abwaan yunow oo isaguna qayb ka ahaa dadkii muuqaalkaasi daawaday ayaa tixdan gabayga ah goobta ka tiriyey bismillaahi raxmaan raxiim caawa waxaan daawanay filinkii aadan yabaal iyo maaragtay filmaantii kale oo goosgooska ahayd aad iyo aad ayaan maaragtay ugu bognay mujaahidiinta ilaahay waxaan leeyahay garabkiina ha galo maaragtay guushana ilaahay haydin maaragtay haydin siiyo aniga markii aan fiirsaday filinkii horta tix yaroo gabayaha iga soo baxday xasanow galaayuuska iyo fanka iyo godigiyo dharta isgafuurintadii xumeed gaalismaqashinta batigoonka gaalkii fadhiyay gees iskuula tagax afrikankii geediga ku yimid gulub dhurwaanaynta dhulgumaysow gogodhigtiyo gobolla gogoynta murtidiinta goobtay degaan lagu gumaadayo waxay gododka naareedu geli wuu garaad yariye gomodaha waxay uga gubteen baybalgaharabsine gedaatan lalama ganyaata ka guda weyne adigoo la goobay yaqaan gaala kirishtaana adogowsa bahalley turkiya gacashadoo raacay oo ceebta gurigaada taalgeeyey dunidoo dhan gosha iyo gandiga iyo adogeed xunkii xamaara daatan lala maganyata ka guda weyne ifka kuwii ka guura garweyn ilkii uu geyday gedaatan lalama
si kastaba ha ahaatee muuqaalkii laga diyaariyey macrakadii aadan yabaal ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah aflaamta jihaadiga ah oo aan qalbiyadooda ka bixi doonin shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed iyo guud ahaanba muslimiinta caalamka halka cadowgan uu ku noqonayo utun iyo uur ku taallo aan dhammaad lahayn jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba beesha abasguul oo kamid ah beelaha dega wilaaya islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyadda xoolanoola ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee dhibaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed beesha abaasguul oo kamid ah beelaha jiidwaa qabsameh ee dega wilaayada jubbada dhexe ayaa munaasabad ku wareejisay xoolo nool oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka munaasabada oo ka dhacday degmada bu'aale ayay beesha abaasguul ku wareejisay boqol neef oo ari ah oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta waxayna xoolahaasi ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe odayaasha iyo waxgaradka beesha xoolaha wareejisay ayaa sheegay inay hil iyo hoob la garab taagan yihiin ciidamada difaaca shareecada islaamka anigoo ah shucaab cabdulla guure ahna nabadoonka beesha abasguul wakiilna ka ah ogaaska beesha waxaan soo wareejinayaa ari boqol neef ah waxaana ku wareejinayaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan sheekh cali darwiish oo u soo wakiishay waaliga degmada marka arigaa boqolkaa naf ah ayaan wareejinayaa insha allahu tacaala laiga guddooma arigaas bismillaahi raxmaan raxiim annagoo ah beesha abasguul oo walaayada ku soo wareejinay maanta u keennay boqol neef oo ari ah oon u diyaargarownay inaan islaamka uu ku noolaadoon wax ku siinno annagoo ah oon rabna naf iyo maalba intaan adduunyada joogno inaan ku bixinno kutabka alla ee sunnada nabiga intayaale idma saasaan rabnaa maxaa kaloon idiin sheegayaa in intaan nool nahay naf iyo maalba aan jihaadka ku bixinayno oo wax kaloo noo dambeeya aanan jirin maalkeenna iyo nafteenaba aan jihaadka aan ku dhammaynayno intaasaan rabnaa intaasaan saaka aan u imaana meeshaan walaayada islaamkaan aan ku wareejinay xoolihii boqolka ahaa annagoo beesha abasguul ah marka ilaahay hanaga aqbalo islaamkana alle ha qaweeyo diintana ilaahay kor ha ka dhigo muslimiintana ilaahay gacantooda kor ha ka dhigo jihaadkana alle ha adkeeyo ilaahay maxaan ka baryaynaa gaaladan inuu alla jabiyo gaaladan inuu alla jabiyo allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullah annaga oo ah beesha rooble jidwaaq oo degan jubbada dhexe waxaanu maanta wareejinhaynaa ari boqol neefa oo aan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore inaan ugu gargaarno haddii ilaahay yidhaahda markii koowaad ma aha markii labaadna ma aha markii saddexaadna ma noqon doonto insha allah waxa kalena waddaday ku soo jiraan islaamkana allaha quweeye gaaladana allaha jebiyo wabilaahi towfiiq dhanka kale waxaa munaasabada ay boqolka neef ku wareejinaysay beesha abaaskuul ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beelaha kale ee absamee waxayna bogaadiyeen dadaalka beesha abaasguul iyagoona dhanka kale ballanqaaday inay beesha sii wadi doonto xoolaha nool ee ay ku garab istaagayso jihaadka lagula jiro cadowga alle الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وصحبه وسلم آه الحمد لله الهي بaa mahadle waxaan joognaa degmada bu'aale gobolka jubbada dhexe waxaan u joognaa meeshan maanta ari boqol ayaa la wareejiyey waxaa la wareejiyey beesha abeesguul waxaa lagu wareejiyey arigaas sheekh cali daraawiish waaliga gobolka waxaana ugu dhiibnay wakiilkiisa degmada taa waa intaas inta kale beeshan beelaha absama beel ka mida weeye waa abeesguul ariga ayagaa keenay ku kalena way soo wadaan waa isdaba socdaa siday noo sheegeen maskax iyo maal iyo muruqba waxay ku bixinayaan jihaadka siday hadda afkooda ka sheegahayaan annagana waan aragnaa oo markhaati baan ka nahay marka alxamdulilah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaah ayaa maanta meeshan beesha abisguul waxay ku wareejisay degmada bu'aale boqol neef oo ari ah oo qiimo badan waxaana lagu wareejiyey waaliga gobolka sheekh cali daraawiish oo wakiil uu ka yahay ee, waaliga degmadan waaligaas ayaa lagu wareejiyay oo boqol neef oo ari ah weeye wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وارت فيه آه إلهي بقى مهلا مهد الله كدب أنا باشا عبسمة بيل كميد عبسمة كومة أيا وحمانت باشا أبي سكول بقولنا فو أري soo hormarisay absamo kuumadana buu soo wada wadaa xoolihii wuu istaba socdaa waxaan diyaar u nahay haddaan beesha absamo nahay ee naf iyo maal inta raayood uu absamo ka kooban yahay oo istaba qulqulayso beesha ugu horreysa maanta beesha abeeskuul inay noqotay ee nasiib wanaag ay ku heleen ee waxaan soo dhowaynaynaa boqolkaa neef waxaan ugu ducaynaynaa amna waxaynaynaa ilaahay meesha laga soo bixiyna ilaahay barakeeyo waxaan ku wareejinaynaa xoolaha lagu wareejiyey ee, waaliga gobolka waaliga anaga sheekh cali daraawiish waxaana wakiilka ee waaliga degmada ee, anagoo odayaalka ana waxaan u ducaynaynaa beeshan keentay xoolaha in ilaahay maalkoodii naftooda u barakeeyo ee, waxaan kaloon so- gowaabinaynaa soo dhowaynaynaa ee, oon aad iyo aad u soo dhowaynaynaa dagaalka lagu jiro maanta naf iyo maal inaan u kala harin ayuu absamo qaatay inta jilib uu ka kooban yahayna xoolihii way istaba socdaan wayna imaanayaan maantana waxaa u- u soo hormaray beesha abiskuul waxaa ku xigi doonto inta kale waa iyagina xoolihii way istaba taagan yihiin wabilaahi towfiiq beelaha soomaaliyeed ee dagaa wilaayaadka islaamiga ayaa kaalin mug leh ka qaadanaya halganka jihaadka ah ee lagula jiro saliibiyiinta duulaanka ah iyo dabadhelfyadooda murtadiinta waxayna beeluhu jihaadka ku bixiyaan naf iyo maal intaba jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta leh saamiga ee bakool iyo howlwadeenada maktabka diiwaanka sikawaadka ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa dhowaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo howlwadeenayaasha maktabka sakawaadka wilaayada uu ka qabsoomay magaalada buurdhuxunleh kulankan xooggiisa waxa uu ku saabsanaa dardaaran iyo tawciyo loo jeedinayay mas-uuliyiinta maktabka iyo ragga caamiliinta kuwaasoo la faray in hawshan ay u gutaan sida ay qabto shareecada islaamka ayna iska ilaaliyaan wax weliba oo dhaawici kara hawshan islaamka ay u hayaan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo kulanka ka hadlay ayaa dardaaran dhexalgalla u jeediyey mas-uuliyiinta maktabka iyo raggii caamiliinta ahaa ee kulankan ka qayb galay marka may loo baahan yahay qodobka kale walaalayaal arrifq waliin in ummato luntur lunturo lan dhamriyo hoolo laku qaadahay lagna hariiso hadalka hadalka lan wanaajiyo waquulu linaasi xusna Ee, waa qodob muhiima waa insha allahu tacaala may kaloo dardaaramay sida aayadda qur-aankaba ka jartay in dadka lan do-ah dadka markii un hoolo ku qaadna in lan do-ayna wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum an do-aaya la arrin nabiyow dadka markaad zakada ku qaadda an do-aay mawaali do-aada taba maana ma inagadaase baraki hasalooni inga tamana geek hoolo may la raay wilaayadka islaamka ee markii zakada lagaado gale jiditaan markaad ka safaraas ma eragaase ka hala maana in sheegaas oo haan sabiidiga ama uwin may wahaaba yaryiin bu maana waabano ya yaryar maana ilaahayaa barakaay dadka gaaljartay ama waxa markii kiin warmaamay leeyna zakada maasha allah iyadaana iska mahadani hoolo ilaahayaan in barakaay hadde ina salaata ka sakanu lahum ilaahay baaba arri marka insha allahu tacaala inuu dadka an do-ayno marka maanada ducaad inagano laisku ilaaliyo marka mayla raayi hadaayaadka iyo waxyaabaha lamid ah waa arrin halas ah waa ilanka caamilka in isku ilaaliyo lambaahanyi markan rasuulka sala alay slam may banin sheegay ha in may waa hadaaya alcumaali quluulun dadka shaqaalaha ee shaqaala diimaad ah caamiliin lema lankastoo islaaman shaqeeyo dan guud usahay haddii in isku ilaaliyo mana haaran kuwa tanqaada kor qaar ka mida raggii caamiliinta ahaa ayaa dhankooda ka hadlay kulanka kulanku raalligan ku hadalaya may kale ka mid ahaayay shaqooyinkii oo maktabkaas ka saabsanayay shaqadaasoy oona lankasta oona wiilisku gobada lahayay ama shaqadaasoy meeliimaarane lankasaba ka eedaba inuu sahanfokano shaqadaas lam lankasta makaanka bulukeetu lankas bulukeetigi meelusilkeedi inis gobad yalana isdirdaaramayo walkale hadee insha allahu biidn illaahi kariim lilis dirdaaramayo ma jaran kolley walaalinaska kawaysado walaalo aan ku hadlanlayo waxyaabihii horta bulhanteegnayo walaado cusubni cusub mae biidn illaahi tabaaraka wa tacaala rubnigii sugahay sidii may la raay meelilku buustiri faday may la raay isugu kulluku kaaba fadi illaahi kolley talada tan walaale ayniska kooyan insha allahu tacaala ilaahayna may ku codsadaan inisuniyan tamwel amalkana ilaahayna waa kowal ikhlaas lilaahi tabaaraka wa tacaala intaasaya ka darsade wabilahi towfiiq ikhwa wali inis dirdaaramaani ani walay uuna ogoonun maadaama uuna dantiitan dhiinan amalkina ni ogayna uuna kahagarsanan horta ay dhiinay wala uuna gobdaanan alle dartiis noohaadangme ngurweydiis ay noohaaney kolba hadalkiina intaha ka gebagebaaye wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum kulankan ayaa ku soo aadaya xilli uu soo dhow yahay wakhtigii sakada xoolaha nool iyadoona diyaargarow xooggan laga dareemaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan nabadoonka beesha wasinkeli ayaa ka hadlaya xaalada guud ee degmada towfiiq masaajid cali gaduud ee wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe taasi oo bilo ka hor ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxa inoo eegaya walaalkeena marwaan moxamed isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus nabadoon cabdulaahi cali caraaye ayuu ka hadlay degmada towfiiq ee loo garonog yahay masaajid cali gaduud ee wilaayada shabeellaha dhexe kadib muddo saddex bilood ah oo laga jooga xilligay halkaasi dagaal kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta nabadoon cabdulaahi cali caraaye oo ah nabadoonka guud ee beesha warsangile ayaa ka warbixiyey xaaladihii ay soo martay degmada towfiiq iyo dhibaatooyinka iyo maleeshiyaadka riddada u geysteen dadka shacabka ah iyadoona allaah uu ka dulqaaday dhibkaasi degmadu aad ayay mataqaanaa usoo rafaad usoo martay dadka shacabka ee deegaanka aaday rafaad usoo mareen iyadoo lagu khiyaamay wax badan oo waxba aysa u qaban ay sameeyeen macaawuunin dhacay oo malay dhacay tirxe ku jiro wax ay u keeneen waxaas mataqaanaa meel la yidhaahda magaalada geeskeeda ay hadda ka markhaati ay leedahay ku degsan yihiin kartoominkii iyo dadka shacabka hadda markay siiyeen qof walba markay fiirsan tala yaabtay ay iska daadiyeen dadku hagartii iyo hagardaamadii waa ogaadeen amba qabiil ha isu dilaano amba dhulbeerad ha isku qabsadaano amba aan wax kale celihayna aysan jirin hadda alxamdulilah uma alxamdulilah dadku aad iyo aad ay nuu soo dhaweyhayaan kuwa oo ardaal ah oo qorya ka qaatay oo maantay macnaha macaawisladii waxay la baxay oo waxba aan garan oo mataqaana aad jahli ula tegay oo buurtan iyo wax isaga jiri jiray dadka shacabka marka agsarkiisa sida badan iwlna waa iska warhaynay oo aadan usoo wada xiriiri jirnay culayskii allaha naga qaaday dhihi jireen mana hadli karno oo mataqaana maanta ninka hadla mataqaana godku jecel wax mataqaana dadka xurba ka male qof maanta salaad iyo mataqaana soon iyo cibaado ka muuqatana dadka taargiday u ahaayeen mataqaana dadka laqabahay kamid ahaayeen dad badan ayaa godku jilc uu la geeyo aad uu soo rafaaday alxamdulilah hadda ilaahay baa ka dulqaaday waxa uu sidoo kale sheegay in bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay ka soo jeeda beesha maduulooda ay dareemeen halka xaqa ka jiro isla markaana ay soo dhoweeyeen ciidamada mujaahidiinta iyo isku dhaqanka shareecada islaamka maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadku hadda moogta xaq iyo baadil markay dagaalamaan xaqa ayaa ilaahay kormarinaya ilaahayna noo sheegay war kama jiriyo dadku marka xaqa ay dareemeen haddaba maduulood haddii la yidhaha annagu waa u sheegno waxaan dhahnaa hadda kilooyin kitaabka ilaahay in raayo towxiid laa ilaaha ila allahu maxamud rasuul ku qoran tahay in inta lasoo siibo hortiina dhulka la dhigo ee lagu calaajiyo ee la jeexjeexo lagu kor caweeyo ee calan shan gees lee maraykanku soo sameeya macnaha kor laydiin suro hadda dagaalkaas waa dareemi kartiin dagaal hadda moogtahay ilaahay lagula jira waaye hadda mudulada hadaad tihiin ama abgaal hadaad tihiin ama hadaad me- beesha a- oo hadda gaar ahaan hoos haddaan u soo dego waa loo sheegay ama harta abgaalka soo dhe ama mataqaan warsagirka soo dhe waa loo sheego wacna waa ku wacyigelinay inay ka fogaadaan dadkaas dadkina aad iyo aadaynu soo dhaweeyeen wax hadda eh, maantay rumeeyey ama raacay aaday u yirahdeen dadka lo- baaxadda dadka hadii loo wada dadka raacay tiradooda aaday u yartahay hadda xasan baadi loo waday mataqaana dadka kitaabka ragguna mataqaana xaqa ilaahay u sheegayeen marka xaqayna dadku qaateen u batay xaggiisa ilaahay aana u badiyey ugu dambeyntii nabadoon cabdulaahi ayaa fariin muhiim ah u diray dadka weli ku haray safka cadowga ee weli daba socda kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan gurgurte waxaan leeyahay dadkaas ugu baaqayaa maanta u sheega dagaalku dagaal ka eeqiinin ma ahan dagaalkana dagaal diimiyad waaye intaasoo sano ama boqolaal sano ama boqolaal kun uu iska soconayaa dadku hadday u qabaan qabiil dagaalay ee maalin isniidka hor yimid ee baabeen ku kala tega ma ahan dadku way ku ajarmin dantooraan ha aqoonsadaanan leehay ilaahina hoga cabsadaano nabad iyo baraara ha ku joogaano ha ku daaqaano hana ku beertaano dhulkoorana ha ku fashaano hana ku joogaanaan leehay insha allahu tacaala yay ajarmin xasan dee ma ogtahay waa nin siyaasad kursi afar sano soo qaatay afartii sanu rabaa dahara inuu ka dhisto dadkaana dan uma haayo inuuna dan u hayna waxaa kaaga daliila waxyaabaha lagu keeno mataqaana maantay ummadda lagu baabea dhacay ee lagu ajarayo ama macaawino leh ama mataqaana dee wax walba leh ama beenta loo sheegayo annagu run ayaan u sheegaynaa sideedaba macaawin masoora towxiidaan usoo ama taqaana ugu baaqaynaa kitaab iyo sunnan u wadnaa wayna qaateen waana qaabileene sida xasan ay hadda uga dib uga baxeen ha uga sii fogaadaan waxaana xasanna caradiisa allah ku dulay intii la halmaashaan leh insha allahu tacaala hadalka nabadoon cabdulaahi cali caraaya ayaa imaanaya iyadoo muddo bilooyin ah laga jooga markii ciidamada mujaahidiinta ee dagaal xasmin ah kula wareegeen degmada towfiiq ee masaajid cali guduud halkaas oo lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah kuwa kanna nolosha lagu qabtay jazaaka allaahu khayran walaalka marwan munaasabad lagu maamuusiyey ardaydii madrasada khaalid bin weliid uga qayb gashay tartankii mimbaru dacwa ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee walasaamiga ee galgaduud faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali xaflad si heersaraa loo soo agaasimay laguna dhiiragelinayay arday ka qayb gashay mimbaru dacwa ilaallah oo uu qabtay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa maamulka madrasada khaalid ibnu weliid wuxuu xaflad heer saraa u sameeyey ardadii ka qayb gashay mimbaru dacwa kaalmaha horena ka gashay barnaamijka mimbaru dacwa oo lagu tartamayey mutuun mucayin ah kuwaasoo ardadii ka socotay madrasada khaalid ibnu weliid ay ku guulaysteen kaalimaha koowaad iyo labaad xafladda loo qabtay ardada khaalid ibnu weliid waxay ahayd dhiirigelin si ay ardada ay dadaal dheeri ay u bixiyaan ugu horreyn waxaa kelimad tawciya ah ka jeediyey mid ka mid ah culimaa udiinkii ka qayb galay xafladda dhiirigelinta ah
أهل علمك أمانا وقرآن كي سنة لو أماني وأهل العلم الذين يعملون بعلمه وكو علم قوضة كو عمل فلو سيدو كلا آياتك الله جل وعلا أهل العلم وكو أماني ويبديه هنا وحا كمدا إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله أداة حسر بان لقليي إلهي وحا كبقي عبسيدي سردبتا الدومنكي سحقوده العلماء ولا لي المركة علمك قيمها بلن وأهل كيس الله أماني وعلم الكتاب والسنة ووحيين كوية وحكى لما علوم تنكلي ومادك أه وإسكا تبعو وتتمات أما علمك أصلك وددك إني حوق ساران للربو الله برتل للربو وروحي برتوكو عمل فلا في الدنيا والآخرة وشرف يلانيو وعلم الكتاب والسنة وعلمك صحابة نبي صلى الله عليه وسلم ay sharafka aad aragteen ku gaareen wey. waa cilmiga a'immatul hudaa waddiin qiimaha ay ku yeesheen wey. waa cilmiga waxa weeyaan ay u tartami jireen way barashadiisa ay u tartami jireen wey. marka cilmiga marka wuxuu mudan yahay in waxa weeyaan dadka yaryar iyo dadka waaweyn ay bartaan oo barashadiisa dadaal dheer lagu bixiyo intaasi kadib waxaa sharaxaad ka bixiyey xafladda macalinka madrasada macalin mascuud Een, awalan waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala intaas kadib martadii kasoo qayb gashay een, makaankan ee inoo soo huray wakhtigooda qaaliga ah oo weliba wakhtiyada ugu daran ah waxaan leenahay waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran Een, waxaan doonayaa inaan ka hadlo marka maqsadka iyo ujeedada aan xafladan isugu nimid iyo makaankan oo runtii muhiim ay tahay in la caddeeyo Een, sidaad dareemayseen een, waxaan magaalada ka socday waayahan barnaamij ah mimbaru dacwata ila allahi tacaala barnaamijkaas oo ahaa barnaamij lagu tartamayo een, mutuun sharci ah oo gaar oo ilaa shan kitaab gaaraysay Een, madarasadu marka waxay ka mid ahayd madarasatu khaalid ibn alwaliid tartamayaashii ka qayb galay ayay ka mid ahayd waxayna ku lahayd arday kooban ayay ku lahayd barnaamijka marka oo socday dhowr maalmood kadib waxaa allah subxaanahu wa tacaala ardadii ka qayb gashay usoo hooyey guul ah in ay heleen kaalimihii ugu horeeyey inay heleen Een, intaasi kadib marka wilaayadu oo barnaamijka qaban qaabinaysay oo kaalinteeda lahayd waxaa dhacday marka in ardaydii ay si guud u maamuusaan ee ardaydii abaalmarino dhiirigelin ay u sameeyaan arrintaasi marka waxay nooga soo baxday marka in ardaydii maadaama wilaayadii ay si guud u dhiirigelisay ee abaalmarino siiday inaan annagana si si gooni ah u maamuusna ardadii meeshanu makaan bulsho maadaama uu ahaa ee ardaydiina ee kaalmahay koowaad ka qabsadeen loo duceeyo oo laga wanqalo arrinta aayada ah ayaan iskin yeernay waana arrin sidii loo qaban qaabiyey iyo sidii loogu talagalay u dhacday in ardayda ay muuqaalkaasi intaas ay ka gaaraan Een, waxaan leenahay marka barnaamijkaas waxaa loo baahan yahay in laga duceeyo halkaas sidaas ayaan isugu nimid ardada madrasada ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah يا خادم الجسم كم تشقى بخدماته يا تطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلاته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي آمل يرجون ذاك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في غالب فإن ناصيره عجز وخذلان من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقات إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قضيبة إليه والمال للإنسان فتان waalidiinta carruurtooda dhigata ayaa u mahadceliyey guddiga madrasada iyo macallinka ilaah nimcadana siiyey ilaahna hanoo taam yeelo alxamdulilaah alxamdulilah soomaali cabdiraxmaan hooyadeed ayaa ahay kaalinta koowaad ayay gashay aad ayaan ugu faraxsanahay insha allah iyada iyo walaaladeedaba isla galeen ilaahay cilmigooda naafixa ugu dhigo ilaahna han ku sugo maktabu dacwa aad iyo aad ayaa aga mahad celinaynaa macalimiintii ardadan juhdiga ku bixisay dadaalka ilaahay ha waalgudo xasanaaddoodana ilaahay yowmal jazaa walxisaab ha siiyo walaahi wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuha waay alxamdulilah ilaahu noo taam yeel ilaahu noo taam yeel madrasada khaalid ibnu weliid waxay soo saartaa arday xifdisay qur'aanka kariimka iyo mutuunta sharciga ah jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiin guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyey waan uga mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumahadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmat الله وبركاته وجهادكم مبارك